Waxaan kuu sheegi doonaa afar fitamiin oo sare u qaadi doona caafimaadkaaga kuna siin doonaan energy awood bisha Ramadaan. Waa anigoo ah Dr. Axmed Cabdi Cusmaan kana howlgala xarunta Samarkab Clinic ee magaalada Muqdisho. Inta lagu jiro bisha Ramadaan waxaa isbeddel ku yimaada qaadashada raashinka sidaas darteed waxaa dhici karaysa inay yaraadaan fitamiinada iyo mineraalska jirka. Haddaba fitamiinka ugu horeeyo waa vitamin A wuxuu muhiim u yahay aragga iyo difaaca jirka. Fitamiinka labaad waa vitamin B12 wuxuu muhiim u yahay shaqada neerbayaasha gaar ahaan dadka la nool xanuunka macaanka qaybtiisa labaad waa muhiim inay markay isbaaraan ay qaataan. Fitamiinka saddexaad waa vitamin D wuxuu muhiim u yahay caafimaadka lafaha sidoo kale wuxuu caawiyaa sistemka difaaca jirka iyo murqaha. Saddexdan fitamiin ee hadda aan soo sheegay waxaa la isticmaalayaa xilliga suxuurta. Fitamiinka afraad waa vitamin C waa antioxidant wuxuu xoojiyaa sistemka difaaca jirka. Wuxuu ka qayb qaataa difaaca wadnaha heart protection waxaana la isticmaalaa xilliga afurka. Afartaa fitamiin aan soo sheegay haddii aad isticmaashid insha allah bisha ramadaan waxaan rajaynayaa inaad caafimaad ku dhamaysatid